waxyaabaha aan soo saarno iyo waxyaabaha aan dhoofino iyo waxyaabaha muxuu ahaa dibadda noogu yimaado marka shuruucdii hadday runtii sharcigii shirkadaha ayaan hadda muxuu ahaa baarlamaankeenuna uu mar hore baaskariyey kadib markii golaha wasiiradu uu baaskariyey waxaan kaloo wadnaa oo muxuu ahaa kabacdina madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu saxiixay mudane maxamed cabdullah farmaajo waxaa kaloo la sameeyey sharcigii runtii tayrowrka oo isaguna arrintaas qayb ka qaadanaya marka shuruucaha waxaan rabnaa inaan sameyno siyaasadihii ganacsiga oo lagu dhiirigelinayay ganacsatada gaar ahaan kuwa yeerarka ah marka arrintaas wasaaraddu gacanta ayay ku haysaa waana hadday noqon lahayd siyaasad ganacsi iyo hadday noqon lahayd waxaan kaloo dhiirigelinaynaa ganacsatada runtii yaryarka ah marka arrinta arrimahaas waan kala xadaynaynaa xadaynaynaa mustaqbalka waxaa weeye gacanta ayaana wasaaraddu ayay ku haysaa marka waxyaabaha noo qorshaysan muddada dhow ayay ka mid tahay xagga qudaarta ayuu isaguna sheegayo muxuu ahaa in runtii qaar ka mid ah ay dibadda ka yimaadaan ama kuwo dalka ka soo baxa ha ahaato waxaa u badan runtii qudaarta dibadda nooga timaado kuwo aan dalka laga helin oo laga yaabaa inay dalalka dariska ahi nooga timaado sida ama kenya waxaa ka mid a tufaaxa ka mid ahaan umalaynaa waxaa ka mid a cinabkaa ka mid a waxaa ka mid a abukaadhaha ka mid adiga qudaar runtii ama furuto nooga timaado dalka dibaddiisa marka taana runtii wax soo saarka gudaha ayaan dhiirigelin doonaa bidnillahi alkariim shuruucna waan ka soo saari doonaa aan haddana waxaan kolley wasaaradda maaliyadda oo iyaduna canshuuraha iyo noo qaabisheen wasaaradahana waxaa uga qorshaysan in wax soo saarka dalka iyo warshadaynta mudaanta la siiyo oo muxuu ahaa waxyaabaha aan laga maarmaanka ahayn oon dalka